adeer weerarku wuxuu dhacay xilli koob iyo toban saac meelahaasa oo salaada subax adinkeeda hore yuu dagaal ku dhacay waxaa soo horreeyey laba gaari oo qaraxa soo horreeyey labada gaari ee qaraxa ah waxa weeye xerada korkeeda ayaa ciidanka hore ee rondada hore ahaa ee xerada korkeeda beriyey baa halkaa ku gubay ciidanka labadaa baabuur markuu gubay kadib waxaa biloobay ciidan loogu talagalay oo qolyahan waxa weeye ay ugu talagaleen oo baabuurta daban socday afantari ah yaa ciidankii ay haddana xabaddu halkaasay ka bilaabatay oo ka qaraxday waa gartay dagaalkaas waxa weeye xabaddaas si fiican baa meesha waxa weeye dagaal laysoogu qabsaday meeshaas waxa weeye dagaalkaas waa lagaga awood roonaaday waxa weeye qolyahan argagixisada waan kaga awood roonaanay waa gartay marka dhinacay idinka soo weerareen waxay naga soo weerareen laamigayay naga soo weerareen oo xagga kamsuuma iyo mugaaba xagga kamsuumay naga soo weerareen laamigay naga soo weerareen waxa weeye halkaasay naga soo weerareen haye maxaad samayseen marka dagaal baa ka dhacay meesha dagaalkii ka dhacayna waan kaga guulaysaday waan dib baana u teginay waxaad ii sheegtaa marka ciidan intee la-eg baa idin soo weeraray wallaahi ciidankana soo weeraray waxa weeye annaga waxa weeye dee tirsigiisa ma hayno laakiin markii aanu qiimeynay waxa weeye ciidankana soo weeraray qiyaas ahaan waxa weeye waan qiyaasi karnaa ilaa waxa weeye ilaa siddeetan nin ilaa boqol markuu u bato waa gartay marka waxaad ii sheegtaa waxaan maqalay ood horey noogu sheegteen deegaanka inay roobab ka da-een inuu dhulku qoyan yahay meel walba inaan la mari karin ma dhinaca webigay ka soo baxeen oo doonyaha kusoo gudbeen mise jidka dheer ee laamiday soo qaadeen hadday jidka soo qaadeen meeshaas meeshii aad mar walba ka filanayseen soo maaha adeer waxa weeye ninku markuu qorshe dagaal qaato waxa weeye meel kasta wuu soo mari karaa qorshe dagaal haddaad qaadato meel kasta waad soo mari kartaa laamigaad soo mari kartaa webigaad waxa weeye aad ka soo gudbi kartaa webigu wuxuu leeyahay meelo macnaha waxa weeye laga soo gudbi karo ayuu leeyahay marka taas waxa weeye biyo waxma celiyaan waxa weeye ninku hadduu qorshe dagaal qaato biyo ma reebayaan marka waxaad ii sheegtaa ciidankiinu goorta marka ay ka war heleen baabuurta ma intaysan qarxin bay ka war heleen mise markii ay soo socdeen guuxooda ciidanku waadeer waxa weeye markii aad furin aad ku jirto waxa weeye oo xogta cadowga aada helaysa mar kasta adoogtaada waxa weeye wuu iska diyaar garoobayaa oo waxa weeye diyaar garoobiisa wuu iska taagan yahay xogta cadowna waad helaysaa sababta waxa weeye waxaad sugaysaa waa cadow furin baad ku jirtaa marka waan haynay baabuurtan qarxa ah xogtoodana waan haynay kolba cadowgu inta uu noo jirana waxa weeye waan ka warqabnay waa gartay baabuurtu noocee bay ahaayeen baabuur intee leeg bay ahayen kuwo yaryar maaha mise kuwo waaweyn baabuurta waxay ahaayeen baabuur yaryar bay ahaayeen waxa weeye baabuurta iyagoo horta laba gaari bay ahaayeen labada gaari midi gaari subsuukiyabuu ahaa ka kalena waxaa siyaanu ahaa caasi inuu ahaa baan jeclahay waa gartay marka ma laba jeer oo isxigtay ayay baabuurtu yimaadeen mise way kala dambeeyeen
baabuurta way iskala socdeen hal jid bayna ku yimaadeen hal jid bay ku yimaadeen ha waa gartay waxaad ii sheegtaa xabaddu intay socotay qiyaas ahaan waxa weeye xabaddu inta ay socotay ilaa waxa weeye ilaa soddon daqiiqo iyo socotay xabaddu kabacdi maxaa dhacay xaggee baa la isku buurtay
kabacdi waxaa dhaca annaga gurmadkeedii oo magaalada xagga kismaayo nooga yimid yaana soo gaaray annagoo xalaa iyada kasoo nooga yimid nimankii baan marka waxa weeye waan raacdaysanay waan ka daba tagnay waxaa hadda soo gaaraya ciidankii ka daba tegay waxa weeye nimanka ka daba tegay caydsaday inay waxa weeye saddex nin oo dhaawaca inay ku qabteen meel loo jirto hadda shan iyo toban kilomitr meelaha qiyaas ahaan saddex nin oo dhaawaca ina hadda ay ciidankaasi uu ku qabto ku hayaan baa nalooya hadda soo gaadhaysa khasaaraha ii sheeg marka guud ee dhacay dhinaciina iyo dhinacooda saan kuu sheegay annaga dhinaca annaga waxa weeye afar nin oo dhimashaa iyo shan nin oo dhaawaca dadkaasoo waxa weeye sagaal qof xagganaga waa soo gaaray khasaarahaasi iyadana waxa weeye lix dhimashaa iyo waxa weeye labadaa gaari oo gudnay wax ku jiray labada gaari anagu ma naqaan inuu hal qof ku jiray iyo in waxa weeye hal qof inuu wadeen iyo in mataqaanaa dad kale ka badan ay ku jireen ma naqaano laakiin iyaga xaggooda inta hadda aan kuu caddaynayo waa lixdaas waxa weeye meydkii hadda xarada kor taalla iyo labada gaari ee gudnay wey ciidanka idinka soo gurmaday kismaayo yoontoy agteeda miyaa lagu weeraray
adeer waxba kama jiro waxaas yoontoy agteeda xabada ka dhacaysa aaway waxa weeye qaamqaam ciidan baa degan meesha la yidhahdo waxa weeye yoontooy jiradeeda ciidan baa degan yoontooy lafteeda ciidan baa degan mududuudki waxa weeye yoontooy inta udhaxaysa waxa weeye ciidan baa degan dee mataqaana waxa weeye ciidanka hadda halka ka wareegsanaya xagee buu gelayaan shabaab iyagu waxay sheegteen inay toddobiyo labaatan askariri ka dileen saldhigga qabsadeen ciidanka intiisii kalena ay u carareen dhinaca buula guduud jawaabtaada adeer waxba kama jiro taas waxba kama jiro waa waxa macnaha iyagoo dee waxa ay jecel yihiin markii ay falal noocaas oo kale ay geystaan in ay waxa weeye guul soo hoyiyaan waxa weeye saxaafadda ay guul u sheegtaan bay jecel yihiin wax ka jira male adeer waxaas su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan adigana aan ku weydiinayo weerarku intuusan dhicin ma ogeydeen wax sirdoona ma hesheen weerarkan inuu soo socdo adeer haddaanaan ogeyn waxa haddaanaan ogeyn labadaa gaari ee qaraxa ay usoo qorsheeyeen inay waxa weeye ay xerada kusoo soo geliyaan difaaca waxa weeye kumayna gubteen taasaa kuu caddayn karta inaanu xogtooda waxa weeye aanu si dhaqisi hayno waxa marka dad badan aysan fahmi karin waxa weeyaan hadda ka hor saldhigga aad ku lahaydeen buula guduud ba idinku soo weerareen askar badan baa idinka dhimatay hub badan baa ayaa meesha laydinkaga qaatay weerarkana hadda dhacay weeraro kaloo yaryarna way jireen istraatiijiyada ciidanka soomaalidu waa maxay ma inay halkaa degaan furintaas hore lagu weeraro askar uga dhimato miyaa istraatiijiyadoodu mise waxa weeyaan inay hore u socdaan oy horumar sameeyaan oo hadday dhimanayaan ay dhul qabsadaan bal sharax
adeer waxa weeye horta ninkani marku waxa weeye askari yahay inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa uu wax u qabto oo u dhinto markii uu ku talagalo waxa weeye meesha aad tagto waxa weeye waa laguusa weerari waxa aad ishaysahayna waa waa rag macnaha waxa weye waxaad ishaysahanay rag cadowa weye oo dagaalimi ka dhexeeyo markii aad degto meesha waxa weeye waa lagu soo weerari dhimashana waad waad ugu talagelaysaa waad u diyaargaroobeysaa dhaawacna waad u diyaargaroobeysaa khasaari iyo faa'iido labadaba waad u diyaargaroobeysaa wayna ku iman karaan kolba midii uu rabi kugu talagalo marka waxa weeye istiraatijiyadda aan degannahay waa wax lasoo qorsheeyey oo in macnaha waxa weeye halkaasi ay talas ciidan ay noqoto waxa weeye xarun ay noqoto wax macnaha lasoo qorsheeyey weye